Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda iyo Dastuurka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Macalin Maxamuud ayaa magaalada Muqdisho ka daahfuray imtixaanka notayooyinka oo ay ka qayb galayaan 142 ruux. Imtixaanka ayaa waxaa diyaariyay guddi ka madax bannaan Wasaaradda Cadaaladda iyo Dastuurka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya kuwaasi oo loo xilsaaray inay qaadaan imtixaan hufan si loo helo dad si cadaalad ah ugu shaqeeya kala wareejinta hantida guurtada ah iyo ma-guurtada, sugidda caddeymaha sharciga ah, sugidda lahaanshaha, isla lahaanshaha, iyo dhammaan howlaha kale ee xeerka banneeya. Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda iyo Dastuurka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Macalin Maxamuud ayaa ka warramaya muhiimadda imtixaankan iyo ujeedka loo qaaday.
munaasabadan aan u fadhinno imtixaanka nootayooyinka runtii kow marka ugu horraysa baahi baahi la qabo oo xirfaddan loo qaba darteed ayaan maanta u qabanaynaa imtixaankan baahi loo qabo oo aan bulshadu aysan ka maarmin oo aayadda ugu dheer ee qur-aanka markay kaatibka ka hadlaysa ee dadka wax loo kala qoro aysan bulsha ka maarmin marka xirfad muhiim u ah bulshada waaye dalka u ah dowladnimada u ah sharciga u ah kala dambaynta iyo cadaaladda u ah maanta inaad u fadhisaan imtixaankaas annagana waxay noo tahay sharaf waxay noo tahay waajib gudasho idinkana waxay idiin tahay cadaalad iyo fursad inaad heshaan oo aad ku mutaysataan tiradaa yar tiradaa yar ee ka bannaan inaad ku guulaysataan runtii cadaaladda midda ugu dambaysa ilahay umbaa laga helaa laakiin wasaaradda cadaaladda dadaal weyn waxaan ku bixinnay inaan hubinno boqol iyo afartan iyo labada qof ee maanta meeshaan fadhisaa inay dareento ilaahay dartiis inay dareento oo kalsooni ku qaaddo inay u fadhiyaan imtixaan ay ku guulaysan karaan fursaddiisina ay haystaan waxa waaye marka ayaga iyo dadaalkooda iyo nasiibkooda